ismaaciil xuseen farjaar iyo xubinta wicitaanka kusoo dhowaada
waxaa aad u yareeyey tiradii iyo tayadii xoolaha soomaalida isbeddelka cimilada ama roob yaraan iyo abaaro soo noqnoqday waxaa arrintaas ku lamaan iyada oo aan ilaa haatan wax isbeddela oo mug leh lagu samayn habka soomaalidu ay xoolaha u dhaqato kaas oo weli jooga habkii soo jireenka ahaa ee qarnigii ugu dambeeyey xoolaha soomaalida loo xanaanayn jiray halka dalal badan oo dunida ah oo xoolaha dhaqtaa ay u guureen habab casri ah oo tayada iyo tirada xoolahaba kor u qaada waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah cumar ismaaciil waaberi oo aqoon durugsan u leh dhinaca xoolaha marar kala duwanna cilmibaadhis ka sameeyey dhinaca dhaqashada xoolaha cumar wuxuu madax u yahay shirkadda somali lifestock ee fadhigeedu yahay magaalada boosaaso sidoo kalena waxaa barnaamijka marti iigu ah doctor cabdideeq maxamuud yuusuf oo ah macallin wax ka dhiga kuliyadda xoolaha ee dugsiga sheekh oo ay gacanta ku hayaan urur goboleedka igad inta barnaamijkani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya ugu horrayn cumar ismaaciil waa beri ku soo dhowow v o e waa dhawahay walaalaad baa mahadsanta ismaaciil cumar bal waxaan jeclaa soomaalidu nolosheedu xoolahay ku tiirsanayd haatanse dayro badan baa muuqata oo dhinacii xoolaha abaar badan baa saamayn ku yeelatay bal arrintaa iiga warran say saamaynta abaaraha dhinaca xoolo dhaqashada soomaalida ugu yeelatay walaal ismaaciil waa mahadsan tahay marka hore arrinta runtii ay u yeelatay xoolaha soomaalida saamaynta waxa weeyaan isbedel xoolaha soomaalida laguma samayn waxaan ujeedaa sanadihii xoolaha soomaalidu intii soomaaliya jirtay waa la dhaqanayay marka wax isbedelo cilmiyeysan laguma samayn oo sidii hore oo ah in xoolaha la raacdo un oo subaxdiina la foofiyo habeenkiina lasoo celiyo ayaa lagu dhaqaa marka waxaa ku dhacaya isbedelka mathalan waxaa dhacaysa in roobka iminka da-aya hadda gugii baan joognaa hadda qaynaa dhacaysa oo abaar baa laga qaylinaya meelo badan oo kamid ah geyiga soomaaliya oo dhan abaartaas laga qaylinayo waxaa laga yaabaa gugii hore iyo beertiiba roob fiican in la helay laakiin isbedel laguma samaynin oo cawskayda lama dhiganayo oo dooxooyinku markay caws fiican ay ka baxaan lama samaynayo dhaamam iyo wax biyaa lagu ceshado horumar neeska laga fekerayo oo dadka reer baadiyaha ay ka fekerayaan iyo dadka kaleeto oo dawladaha maaragtay maamulada jira ay ka fekerayaan ma jirto marka middaa ayaa waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn oo ah in isbedel ama yaraan ay xoolaha ku dhacdo doodan ah xoolaha soomaalidu sanad sanad sanad ka dambeeya way sii yaraanayaan wax ma ka jiraan arrintaa waxbaa ka jira sababtoo ah xoolaha dhulku waxaad moodaa marka la fiiriyo xoolaha yaraanteeda waxay ka imaanaysaa ko dadka horta magaalooyinka waa lagu soo badanaya oo baadiyo waa laga imaanaya labo ma jirto horumar la samaynayo oo deegaankii lagu ilaalinayo marka dhul badan ba waxaa moodaa inay nabaad guurayaan arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo runtii aad iyo aada u baahan loo burfayo ayaa waxay sabab noqonayaan xoolu yaraadaan marka xooluhu way yaraanayaan runtii adeegsiga ama iidka xooluna wuu sii badanaya waxaad moodaa baahida loo qabana inay badanayso wax soo saarkii xooluna inay yaraanayaan dhegaystayaal kala duwan baa khadka telefoon ku jira laakiin mid ka mid a dhakhaatiirta dhinaca xoolaha bartay isagaa magaciisa inoo sheegi doona oo ku sugan magaalada sheekh ayaan haatanna khadka telefoonka soo gelinaya soo dhowow magacaaga in inaad marka hore noogu bilowdid iyo bal aqoonta dhinaca xoolaha ad u leedahay magacaygu waa doctor cabdideeq maxamuud yuusuf waxaan ahay dhakhtar xoolaha oo ka baxay jaamacadda guunka ee makerere university ee waddanka uganda ku taala haddana waxaan wax ka dhigaa kuliyadda xoolaha ee sheekh marka arrinta ugu muhiimsana iminka taallaa waxa weeye dooda xoolaha horta soomaalidu marka hore lafdawar bay ahayd xooluhu ilaa beriyihii hore muddadii intii la yaqaanay ummadda soomaaliyeedba xoolu waxay u ahaayeen lafdabar laakiin arrinta maanta jirta waxawey berigii hore xooluhu waxay haysteen dhul badan oo aan markaasi la burburin waxay haysteen dad kooban waxay haysteen cimilo joogtaa oo markaas gug iyo maaragtay isdaba socda dayr isdaba socda oo markaas roobabku ay dhihi jireen laakiin muddadii dambe waxaa yimid waadka koowaad hor dadku waa bateen waad talabaade tiradii xooluhu dhulkii wuu sustain garayn kari waayo waayo waxa dhacday markay dadkii barteen cimiladii way isbedeshay oo iminka gu la filayo ma jiro waxaa laga yaabaa sanadkan inaan gu jirin ka dambe inaan dheer jirin marka cimilada saadaasi cimiladu way isbedeshay waan gartay waxaa kaloo isbedelay markaa deegaanki saddexdaasi markay isu isugu yimaadeen waxay noqotay tiradii xooluhu markaa in aanay tirada xoolaha iyo markaa deegaanka soo baxaya aanay isqaadi karin waan gartay waan kugu soo noqon doonaa doctor cabdideeq oo eh, meelaha kolba su-aalaan kaa weydiin doonaa laakiin cumar baan ku noqon doonaa En, cumaroo markaad eegtid bal en, sidan uu sheegay doctor cabdideeq oo kale isbeddelkan cimilada ee ku yimi dhulkii daaqsinta laftigiisu saamayn ma ku yeelanaya xoolihii waa run marka hore waa salaadaya doctorka waa run runtii isbedelka wax weyn buu ku yeelanayaa waayo sidoo hadda uu doctorka u sheegay cabdideeq waa isbedelka dhacaya oo cimilada ama isbedelka xiliyada waa waa arrimaha koowaad waxa kale oo iyaduna jirta oo runtii isbedel ku yeelanaya oo aan filayo inay soo socoto barnaamijyada aan ka hadli doono laakiin aan sii horumarinayo waxa weeyaan dadku waxaa la rabaa ama dadka aqoon-yahanada ah oo bartay maaragtay xoolaha ama dadka mas-uuliyiinta ah in ay la socodka ama xilliyada isbedelaya ay la socdaan ama xilli hore ay kasoo diyaashaan in ay dadka ay ku baraarujiyaan masalan hadda gugi oo kale wuu dib dhacayaa ama waxaa moodaa inuu dabayaaqo yahay wax ay ku talagaleen dadkii xoola xoola dhaqatada ahaa oon ka ahayn inay qayliyaan oo ay ka qayliyaan in xoolihii waxay daadaan aanay haysan ama wax ay maaragtay ama biyo la-aan maahana ma ay jirto marka in laftigeeda laga diyaarsho oo barnaamijyo ay jiraan xilli hore lagu talagalo oo sidaan hadda aan ula socono cimiladu inay isbedeleysa adduunkao dhanna cimiladu waa isbedeleysaa marka innagana saameyn bayna ku yeelatay weyn oo runtii ay ku leedahay iminka xoolaha mid ka mid horta dhegaystayaashaan siin doonaa oo magaalada hargeysa inaga soo diray bal magacaaga magacayga waa jalaal ibraahim maxamed oo jooga magaalada hargeysa waxaan waa mahadsantiday idaacadda t o e da iyo khabiirka inala qayb qaadanaya ee doodan waxaan weydiin lahaa su-aal ah waa la ogyahay in roobku yaraaday xoolina ay runtii sii bateen abaara fara badan wadanka kusoo noqnoqonayaan sidee looga hortegi karaa oo wacyigelin loo siin karaa dadkii ku noqda miyiga inay uga faa'idaystaan biyaha waxaa la ogyahay in ay gaadiidku meelo khaldan iska maraan oo biyi aan lagu dadka aanay gaadhin waan gartay en codkiisoo aad bareen telefoonka haddu yar litadaan kugu celiyo en abaarihii mar kastaba waxay noqotay arrin caadiya inay soo noqnoqdaan oo tusaale ahaan eh, ay dhacaan marka dadkan reer guuraha laftigooda sidee baa loo dareensiin karaa isbeddelkan cimilada ku yimi iyo waayahan kala duwan ee khatarta ku ah jiritaankooda xagga en, nolosha ku tiirsanaanta xoolaha
marka hore dhegeysta waa mahadsan yahay ismaaciil waxaan arkaa inay tahay arrintan laga hortay horta wacyigelin badan in la helo oo dadka aqoonta uleh ama dadka maamulada madaxda ka ah wasaaradaha ay khuseeyaan hawshaani inay wacyigelinooda siiyaan dadka reer guraaga ah ka labaad waa in lagu wacyigeliyaa in la sameeyo in horta la xiro biyaha dadku waxay ka cawdaan biyo la-aan waxaana laga yaabaa in wooxooyinka qaybtooda ama meelaha maaragtay wooxooyinka ama dhulka xooladaadeenka ay biyo fara badan ay maraan oo aada looga cawdo mararka qaybtood in biyihii ay ka farabateen ama ay waxyeelo u geystaan xoolihii waa in biyo xireenada dadka la baraa oo biyaha in la ceshado waa in dadka lagu baraarujiyaa inay kayd ay samaystaan sida cawska oo kale dooxooyinka aada uga baxaa waxaan ognahay xilliyada ay abaaru dhacaan waxa xoolaha ku dhacaya in markii biyaha la siiyo xoolu way ka baktinayaan leanna waxaa keenaya neefkii aan waxba dhulkii ka goosan karin loo dhaaminaya biyo dhaan unbaa lagu dhawaaqaa inta badan marka biyo dhaanki inay wada socdaan biyo in la ceshado iyo in daadkii ama cawskii inay la haraan dadkii reer guraaga la baro inay kaydsadaan waan gartay marka labada arrimood baa lagu hortegi karaa baan qabaa arrimahan abaaraha waan gartay en dhegaysto kalaan haatanna eh, siin doonaa en bal magacaaga adoo ku bilaabaya
magacaygu waa michael jibriil walaal waxaan joogaa colombus ismaaciil oo ku salaamaya iyo martida barnaamijka walaal waxaan arrintan topican jeclaa inaan weydiiyo bal waxaanu ognahay in dadkii ay magaalooyinka kusoo badanayaan islamarkaana dhulkii miyiga ay ka jirto xaalufin baan oo oo xagga deegaanka ah labada arrin oo isbiirsaday saamayn intee leeg bay ku yeelan karaan xoolaha iyo iyo iyo waxtarkooda intaasaan jeclaa inaan weydiiyo waan gartay doctor cabdiiq baan jecelahay inaan su-aasha laftigeeda weydiiyo inankaa waxaan doonaya inaan dhowr dhowr qodob horta halkaa ku yaro daro horta xaalufin keliya deegaan keliya ma aheen waa maxay dhibaatooyinka wax soo saarka xoolaha haysta oo dhan maxay yihiin horta marka lasoo koobo waxay noqonayaan ko horta siyaasad cad oo laga leeyahay in lagu horumariyo wax soo saarka xoola ma jirto waawan laba ma jirto private sectorkii ama dadkii ganacsatada ahaa ee lacagta ilaahay siiyey ma doonayaan inay investment ku sameeyaan oo ay maalgashi ku sameeyaan macnaha qaybtii xoolaha oo ay maaragtay xoolihii magaraysa iyadana ay maalgashi sameeyaan waa laba ma saddexaadna ma jirto dhulkii dadka ilaahay siiyey lama kala calaamadin oo maanta qof waliba cid meel buu maaragtay goostay taasina waa qodob kale qodobka afraado wuxuu noqonayaa ma jirto dawladahan ama somalilan ha ahaato ama soomaaliya ha ahaato ma jirto mid naba umay alo bajedkii loogu talagalay ama bajedkii ku habboonaan lahaa xoolaha in lagu horumariyo may maaragtay u qorshaynin waxa kale oo markaa iyana soo raacda in dadkii xoolaha ka shaqayn lahaa horumarin lahaa waxtarkooda siyaadin lahaa oo markaa ku yar professionalistki ama dadkii trainingka qabay oo ku yar markii intaasoo dhan ay timid waxay horta markaas imanaya dhibaatooyinka xoolaha wax soo saarkooda inay hoos u dhacaan oo dhan markaas yimi horta waan gartay cumar baan halkaa su-aal ka weydiin lahaa cumarow bal waxaad ii sheegtaa sidee baa nidaamkan hore xoolaha loo dhaqdo loo tayin karaa waxaynu ognahay dunida in mar kastaba la horumariyo nidaamka xoolaha loo dhaqo
ismaail waa mahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan doctor cabdiq u sheego anagu runtii anigu ka ganacsade ahaan iyo maaragtay khibradda aan xoolaha uleeyahay iminka waxaan wadnaa maalgelin tii u horreysay oo soomaaliya laga sameeyo barnaamij waxaan wadnaa ballaaran oo muddo socday oo aan xoolaha rabno inaan farm baanu wadnaa oo nidaam farm la yidhaahdo aan ka wadna puntland barnaamijka dhulka soomaaliya iyo somaliland oo dhan waxaan rabnaa inaan ku fidino haddii idhaahidno ama ay dadku kaba kuba daydaan oo ay ka qaataan in horumarka noocaas ah la sameeyo barnaamijkaasi wuxuu ka kooban yahay qaybo badan waxa weeyaan naaxintii marka ugu horeysa cawskii xoolaha oo nafaqada lahaa in la beero xoolihii in la naaxiyo oo miisaankooda kor loo qaado in xoolaha laftigooda sidii loo tarmin lahaa laga qayb qaato oo isbedel lagu sameeyo qaabka hadda loo dhaqo waayo xoolaheena hadda waxaa ku dhacda markii baadiyaha laga soo gado baadiyo badanaaba xoolaheena waxay u barteen inay dhul iska furan socdaan oo ay un laakiin markii la keeno maxjarada oo kale dib ayaa ku dhacda ah miisaankooduna hoos u dhaco sababtoo ah xoolahan in meel lagu oodo oo lagu celiyo lama barin marka waxaa rabnaa qaabka in la bedelo oo xoolaha marka horeba lagu soo tababaro in faamamka inta lagu soo dhaqo markaas si ay u sahlanaato in miisaankooda uu kordho intay sugayaan dhoobka marka arrintaa horumar baan ku wadnaa ballaaran runtii waxaana filayaa ismaaciil su-aasha aad weydiisay laftigeedu way arrintan way buuxinaysaa oo isbedelka xoolaha soomaalidu u baahan yahay annagu iminka waan bilownay waxaana rabnaa inaanu geyiga soomaaliya o dhan ku fidino haddii ilaahdi marka anigoo cabdiq ku noqon doona lakin adiga haddaan su-aalku weydiiyo ah waynu ognahay dabcan soomaalida nolosheedu aad bay ugu tiirsan tahay xoolaha dhinacan dhoofka xoolaha xoolo intee la eg ayaa suuqyada dibadda aada bal markaad eegtay ama dadkan reer ay aadaana sidee bay xoolaha soomaalida uga faa'idaystaan walaa xoolaha horta xiliya moosineyd xiliyada waxay dhoofaan munaasabadaas ramadaanka iyo u badayin xajka laakiin xilliga sanadkao dhan haddana way dhoofaan marka runtii xooluhu tira ahaan waxay ku xiran tahay waan filayaa horta ma jiro siyaasad gudo iyo mid dabadeed oo xoolaha soomaaliya loo dejiyo ma jirto arrintaa waan waan aad baan ugu waafaqsanahay doctoorka ma jirto marka hore in xoolaha laga fikero tirada xoolo tira tira leh oo tayaysan oo lamber leh inay soo baxaan marka dambena ma jiro suuq habaysan oo lagu xisaabtamo sida xajka oo kale niman baa iska yimaada masalan caraba kadibna waxay qaataan tiro xoolaad aan cayinayn sanad walba masalan waxaa laga yaabaa inay dekadaha u badan oo xooluhu ka dhoofaan sida berbere iyo boosaaso oo laga yaabo berbere inay xoolo badan ka qaataan laga yaabo boosaaso inay xoolo ka qaataan in marka ma laakiin tiro la dhehi karo tiradaas baa dhoofta oo oo cilmiyeysan ma jirto oo runtii lambaraysan oo la ogaan karo marka taas waxaan odhan lahaa in ganacsatada soomaalida iyo dawladaha masalan arrintaas xukuumadaha ku shaqa leh oo masalan soomaaliya puntland iyo somaliland intaba inay sameeyaan in ay si maaragtay maadaama ay lafqadabkii dhaqaalaheena ay tahay inay si cilmiyeysan ay wasaaradaha ku shaqaynay ay u horumariyaan oo markaa tiro wada socota midda suuqa aadaysa iyo midda soo baxaysa ay wada socdaan laakiin iminka ismaaciil oo nasiib daro cid jawaab ka bixin kartaa ma jirto tiro cilmiyeysan oo soo baxda iyo mid cilmiyeysan oo u dhoofta suuqyo la ogyahay dee un waa kaa iska dhigi karaa imaaraad iyo sacuudiga iyo cumaan iyo wadamada waa tirin karaa laakiin wax cilmiyeysan oo maaragtay la dhigi karo waa wax maaragtay marketing ama suuq dhab ah ma jirto wan gartay doctor cabdiiq waxaan jeclaan lahaa adiga inaan ku weydiiyo dhinaca aqoonta xoolaha iyo xanaanadoodaad soo baratay dugsigiina igad ayaa gacanta ku haysta sheekh ee dhinaca xanaanada xoolahaada iminkana macallinka tahay sideeba uga faa'iidaystaan wadamada kale xoolaha soomaalida hadeer xog ma ka haysta arrintaa walaal horta xoolaha siyaabo badan baa looga faa'iidaysan karaa guud ahaan neefka markaad eegto boqol kiiba boqol wa wa waa faa'iido neefka guud ahaan ilaa haragiisa marad kasoo beewdo oo hilibkiisa ku darto oo laftiisa tiraahdo ood subagiisa eegto ood dhiiggiisa eegto oo aad xitaa uuskiisa u tagto dhammaantii horta waa laga wada faa'iidaysan karaa marka caanaha keliya oo product kamid a waxyaabaha neefku soo saaro ayaa waxaa looga faa'iidaysanayaa siyaabo badan tusaale ahaan caanaha haddii la horumariyo waxoogay oo borsos yar la qaatiyo waxaa laga dhigi karaa yogurt caana fadhi bay malay dhahdo soomaalida marka maanta haddaad suuqyada soomaalida tagto wax caana fadhi la helaa kama heleysa tusaalaha ama wuu yaryahay haddaad ka heleysa waxaa laga samayn karaa jiis ayaa laga samayn karaa waxaa kaloo laga samayn karaa skimid milkga aad aragtay ama bowdered milk baa laga samayn karaa waxaa kaloo laga samayn karaa caanahan maraaciga aad aragto oo temperature aada u sarreeya inta la mariyo markaas magarasa iyagana la package karayo marka horta siyaabo badan ayaa looga faaidsanaya laakiin hal meel baan doonaya bal horta soomaalida inaan tuso aan uga faaidaysto barnaamijkan horta marka la leeyahay neef baa la tayeynayaa wax soo saarkiisa maxaa loo jeeda tusaale ahaan neefka soomaaliga ah ee ee maaragtay iminka neefka soomaaliga maanta waxa uu soo saaraa sanadkii iminka bilood ayuu caana dhiiqaa waxaa laga yaabaa haddii iminka uu dhalo neef saci waxaa laga yaabaa saddex bilood inuu maaragtay caana dhiiqo dabadeetna markaa uu maaragtay uu guro haddaba maxaa laga rabaa neefka saca ee yurub jooga ama waduunyadu jooga maxaa condition u ah arintaasa horta markaa xasuusin lahasoon markaas bulshada marka intaan xasuusino waxaan isbarbadhigaynaa waxaan haysano waxaa laga rabaa neefka loodaa ko horta inuu sanad walba dhalo waa shuruud marka laleeya neefkaasi waa successful ama production kasoo sare waxaa laga rabaa ko inuu sanad walba dhalo waxaa kaloo laga rabaa inuu sanad kasta sagaal bilood caanaha laga maalo soo laba maaha waxaa laga rabaa neefku marka uu lixdan cisho ka joogo umushii ama markuu dhalay neefkii hore lixdan cisho dabadeed inuu haddana ilmo kala qaado markaas neefka caynkaasa weeye neefka targetkiisu yahay macnaa sanad kasta xoogsiinaya neef kale islamarkaana sagaal bilood ayaad neefkaa maalaysaa sanadkii ka waran faa'iidada markaa ku jiri karta maanta markaa markaad eegto neefka soomaaliga intaa ma sameeya marka waxaan ohan laha halkaa halkaan usoconaa wan gartay su-aashaa laftigeedaan weydiinayaa bal cumar cumar oo inagu gabagabadii barnaamijkeena joogna waad maqlaysay doctor cabdeeq oo kale isaguna su-aalbu halkaa inagoo dhegeystayaasha wakti badan aynaan u helayn laakiin sidee baa loo tayin karaa neefka soomaaliga ah oo baahidaa laga doonayo loo gaadhsiin karaa wallahi neefka waxa waxaan qabaa hadda cabdi doctor cabdeeq intuu sharaxay oo runtii iminka ka hadlay waa intaas un inkastoo lo-da uu xooga saaray laakiin neef kasta ama lo ha noqdo soomaalidu saan ognahay xoolaha dhulka qaybtiisa weliba waxaad moodaa dhaqashada lo-da inay aada ugu yar tahay laakiin waxaa laga wada qaadan karaa tusaale ahaan in neef kasta sidaa loo horumariyo waayo neefku ama ha noqdo ama ida ha noqdo ama ari ha noqdo ama ha noqdo maaragtay geel horumarka ama caanaha marka laga hadlayo hadda sheerku xooga saaray dhinaca ka faa'iidaysiga caanaha iyo taranta neefka oo dhalmadii ah marka dabcan qaabkan isbedelka loo sameynayo horta neefka waa la nafaqeeyo oo waxaa ka horeysa neef dee marna lix biloodna abaar iyo oon ku jira oo marba dhinac loo wado waxaan filayaa caano iyo iyo iyo iyo horumar midna lagama sameyn karo iyo iyo inuu in maaragtay control qaadka dhalmadiisa hadda waxaa laga inuu neefku dhalo iyo in caanihiisa la tayeeyo oo caano badan oo deeqo saddex bilood afar bilood marka anigu waxaan oran lahaa xooluhu waxay u baahan yihiin dadka wacyigelin badan waayo dadka hore iminka aan ka hadlaynaa oo u badan waa dadka reer guuraaga ah marka dad reer guuraaga waxay u baahan yihiin inay wacyigelin badan helaan iminka waxaan ognahay wasaaradaha arrintaa ku shaqeyle inay tallaalka xooga saaraan way fiican tahay in cudurrada lala dagaalamo oo tallaalka iyo maaragta xanuunada laakiin waa in lagu daraa in wacyigelin badan ay helaan dadka reer guuraaga ah oo sida adduunka loo dhaqdo oo australia iyo island iyo islaanda iyo wadamada xoolaha dhaqdaa si ay u dhaqdaan ama u nafaqeeyaan ama yurub naftigeeda holland oo kale oo caan ku ah lo-da
guud ahaanba dhegeystayaal inta waxay naga xubinteennii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa doctor cabdideeq maxamuud yuusuf oo ah macallin wax ka dhiga kulliyadda xanaanada xoolaha ee dugsiga sheekh iyo sidoo kale cumar ismaaciil waaberi oo madax u ah shirkadda somaali lifestock dhammayntiin barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaysa magaalada washington